Gabdhaha barata umulisada waxa ay kaalin mug weyn ka qaataan xaaladaha dhalmada ee hooyada iyo dhallaanka. Waa kuwa talooyin joogto ah siiya hooyada ka hor, dhalmada iyo kadibba, si loo badiyo tirada gabdhaha ah ee ka shaqeeya goobaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. Ayay ardada barta kulliyadaha caafimaadka ee kaaliyeyaasha iyo umulisooyinka waxa ay ku baaqeen in la taageero barashada caafimaadka iyo culuumtaasi.
bulshada wixii saacida karaan adeegaha caafimaad ee ayaga markaas ay qaban karaan ay diyaar ku yihiin inay u qaban- u qabtaan Een, maxaa la dhihi jiray marka qaarkiis xitaa baraatikooyinka nala siinayo waxaa ku jira midwife-ka ku jiro jowhar anaga saa une midwife oo toos ma qaadano laakiin neersinka dhexdiis baa nagula siiyaa saa maxaa la dhihi jiray oo hooyo uur leh hadaa beri aragno waxaysan inaa dhali magacayga caaliya cabdicali waa iskuulka imaama shaaficiga soo qalan jibay hadda waxaa dhigtaa jaamacadda zemzem waxaan bartay kuliyadda caafimaadka caafimaadku waxay ka caawin karaan bulshada baahida ay u qabto gabdhaha waxay ka qabin karaan farista caruurtooda hadda ay xanuunsadaan ayaka inay gacmahooda ku daaweysan karaan bulshada inay wacyigelin ahaan u heli karaan familkooda inay ka caawin karaan iyo midda kale isbitaalo iyo farmashiya inay ay ka shaqa u ay samaysan karaan mida kale gurigooda caruurtooda inay ku daaweystaan bulshada inay wax ugu qabtaan dadka oo nadaafada ku yartahay micnaha oo maxaa leeyahay tuulooshiminkan inaa wax loo wacyigelin loo sameeyo wax loogu taro isbitaalada inay ka shaqeeyaan wax badan oo caafimaad wallaahi waxa uu baaqi lahay ina- inay ku dadaalaan sidai caafimaadku baran lahaayeen meel kasta bulshada dadka inay wax ugu qabtaan xitaa haddaa shaqaynin dadka oon walaalahaada inaa wax ugu qabtid meelaan booqatid oon trading samaysid oo Een, waxaan ahay arday dhigata een, jaamacadda jofka university waxaan bartaa kuliyadda ee, health science and department nursing haa way jiraan dad badan in loo garab joogsada u baahan maxaa yeelay ee, maanta een, waxyaabaha ugu weyn oo maxaa la jira da- dalkeena ka jira oo caafimaad la-aanta ka mid ah oo haysto marka maxaa la dhihi jireen ani hadduu ilaahi karaa noqdo waxaa jeclaa qof walba xanuunsan oo ee, markaas wax u qaban kara inaa u qabto oo daaweeya insha allah hadduu ilaahi karaa noqdo Een, kuliyadda abarna aan nursing waaye shaqo walbana maxaa la dhihi jiray doctoorka bacdigiisa oo inaa qabto loogu baahaya mahino Xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala Jowhar waxa ay kaalin mug weyn ka qaateen yareynta khataraha ka dhasha umulis dhaqameedka oo ahayd waxa ugu badan ee dadka magaaladan ay isticmaalaan.